فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay sababta ka dambaysa dadka itoobiyaanka ah ee ku soo qulqulaya gobollada dhexe ee soomaaliya ma dhaba inay fulinayaan hadalkii uu horay u jeediyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed kaas oo ahaa inuu ku fikirayo in dadka itoobiyaanka ah ay ka soo shaqaystaan soomaaliya munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga hiiraan oo matooro lagu guddoonsiiyey beeralayda wilaayada hiiraan iyo wilaayada shabeellada dhexe kelimaadkii laga jeediyey munaasabaddan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada dhallinyarada ku shaqaysata mootada labalugaleyda ah oo dibadbaxyo looga soo horjeeda dowladda federaalka iyo amare ay ku soo ragtay ka dhigay magaalada muqdisho xildhibaan horey uga soo mid noqday baarlamaanka maamulka la baxay hirshabeelle oo ku eedeeyey maamulka hirshabeelle inuu ka dambeeyo colaada beeleedyada ka socda hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaan sidoo kale meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii caafimaadka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag waa habeennimo khamiis ah oo taariikhda hijiriga ay ku beegan tahay saddexda bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena waafaqsan afarta bisha labayo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faah-faahsan ayaynu goordhow idiin soo gudbinaynaa balse markaan aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo alaba uu inala socodsiiyo cabdiraxmaan beder zakariye cumar aad baad u mahadsan tahay ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa subaxii horeelay gelinkii dambe ee maanta waxay saarxandarra u beegsadeen madaaris ay ku sugan yihiin dad aad u fara badan oo barakacyaasha ka mid ah waxaana ku shayday duqaymaasi wuxuushlimada tobannaan ruux oo shacab ah madaarista ay beegsadeen ayaana waxay ku kala yaalaan azaytuun deerilbalaax albureej iyo beytilaayiya sidoo kale magaalooyin karafaax annuseyraad khaanyunis iyo jabaaliya ayaa waxay ciidamada gumaystaha yuhuuddu ka geysteen duqeymo aan loo meeldayin iyagoona halkaa ku dilay dadgaarayo kow iyo labaatan ruux una badan dumar iyo carruuran waxba galabsan fatahaadu ku dhuftay waddamada dariska ee maleesiya iyo tailand oo ay ku dhinteen dad aad u badan waddamada tailand iyo maleesiya oo xilo roobaadkani martigeliya fatahaada aad u xoogan ayaa waxay warbaahinada caalamku warinayaan inay ku baxeen dad aad u fara badan islamarkaana ku dhaqan waddamadaasi daadadka ka dhashay biyaha roobka ayaa waxaa ku dhintay sida la warinayo in ka badan soddon iyo shan ruux oo kasoo kala jeeda waddamada maleesiya iyo koonfurta tailand sagaal iyo labaatan ka mida dadkaas ayaana waxay ku dhinteen koonfurta tailand halka lixda soo harteen ay ku dhinteen waqooyiga maleesiya wakaalada wararka ee faransiiska oo soo xiganaysa xukuumadda tailand ayaa waxay sheegtay in fatahaadahani bilowday dhammaadka bishaynu soo dhaafnay nofembar ay ku barakaceen wax ka badan boqol konton iyo shan kun oo qoys wasiirkii hore ee dagaalka maamulka yuhuudda oo sheegay in waxay ka wadaan khaza uu yahay dembi dagaal mooshin yaalon uu ah wasiirkii hore ee arrimaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxuu ka shanqariyeen wax uu maamulkiisa ka wado marinka goodonsan in khaza uu yahay dembi dagaal iyo sirsifeen hadalkan ayaana muujinayeen maamulka yuhuuddu si cad u qirtay waxa gumaada uu ka wado marinka goodonsan ee khaza wargeysyada caalamku ay ugu horeeyaan kuwa ka soo baxa gudaha maamulka yuhuudda ayaana waxay sheegeen in hadalka wasiirkan uu yahay mid sax ah marka si weyn loo eega waxay geysanayaan wasiirada xag jirka ee maamulka netanyahu ka tirsan madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa xalad milatari geliyey dalkiisa wararkii naga soo gaaraya waddanka kuuriyada koonfureed ayaa waxay ku waramayaan in madaxweynaha waddankaas uu dalkiisa ku soo dhogay xaalad dagaal islamarkaana heegangariyay militarigiisa madaxweynaha dalkaas ayaana arrintan u sababeeyey inuu qayb ka yahay qorshaha waddanka looga badbaadinayo shuuciyiinta waqooyiga kuuriya oo raba inay dalkaasi ka takhallusaan hadalkan ayaana mid kedisa ku noqday guud ahaan dadka ku dhaqan waddankaasi lix ka mid a xisbiyada mucaaradka ee dalkaas ayaana baarlaman ka horgeeyey muushin maamulka xayuubin ah oo madaxweynaha xilka looga qaadayo inta badan baarlamanka ayaana ka soo horjeestay xaaladuu waddanka geliyey madaxweynaha jenaraal sar oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ayaa ku biiray jabhadda mucaaradka ee fano abeera azanow waa sargaal sar oo ka tirsan wasaaradda dagaalka ee xabashida ethoobiya ayaa wuxuu sheegay isagoo waraysi bixinaya inuu ka baxay nidaamka abiy axmed islamarkaana uu ku biiray maleeshaadka maxaarada ee fano loo yaqaano ninkan ayaa wuxuu ah madaxii kala furfurka walxaha qarxa ee dowladda ethoobiya waxaanuu si gaar u qaabilsanay inuu haraadiga walxaha qarxa ka nadiifiyo deegaanadii lagu dagaalamay ee gobolka tigrey ee waqooyiga ethoobiya waxaa keenay goosashadiisa ayuunu ku sheegay in muddo laba gooraa lagu xidhay xabsiyada ay gacanta ku hayaan sirdoonka dowladda xabshida islamarkaana si daran halkaasi loogu tacdiibiyey tiro badan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee maamulka abiy axmed ayaan horay ugu goostay jabhadda mucaaradka ee fano ugu dambayntii xukuumadda moscow ayaa gebiyahaan diiday in wax wada hadal xabad joojin ay la gashay ukrein si loo soo afjaro dagaalka dowladda ruushka ayaa arbacadii maanta sheegtay inaysan jirin wax wada xaajood ah oo laga hadlayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ukrein iyadoona sheegtay inay dagaalka sii wadi doonaan ilaa ay guul taariikhiya ka gaaraan afayeenka kremleenka ayaa sheegay in dalal dhowra ay diyaar u yihiin inay martigeliyaan wadahadal nabadeed oo u dhexeeya ruushka iyo ukrein wuxuuna sheegay inaysan jirin wax wadahadal ah oy la galayaan ukrein isagoona carabka ku adkeeyay mowqifka adag ay moscow ka leedahay dagaalkan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qeybihiisa hore ayaana isla maraynaa maxay tahay sababta ka dambaysa dadka itoobiyaanka ah ee ku soo qulqulaya gobollada dhexe ee soomaaliya ma dhaba inay fulinayaan hadalkii oo horey u jeediyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed kaas oo ahaa inuu ku fikirayo in dadka itoobiyaanka ah ay ka soo shaqaystaan soomaaliya haddaba waxaa waraysi arrimahan ku aadan weriye maxamed ciise uu la yeeshay nabadoon samatar oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nimadoon samatar ugu horeyn soo dhowow kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan midda labaad mowduucana maanta wuxuu ku saabsan yahay qeyba ka mid ah gobolada dhexe waxaa aada ugu soo qulqulaya dad etoobiyaan ah arrintaas wax macluumaada ama wararka kama haysaa bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin rabbina sana calaa muuridiin wadiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن أنت أنت شيكتي ويي إن waxaan rabaa marka wixii aan ka ogahay ama aan dadka weydiyo la wadaagay inaan maaragta insha allahu haddii ilaahay idmo aan ka sheego etoobiyaanka sidaad u maqlayseen ayaan u maqlaynay bacdeenna waan raadiyey oo waxaan ku sameeyey inaan dabagalo barnaamijkaas xaaladiisa iyo wuxu uu yahay warkaas wuxa uu yahay inaan intii ilaahay iga waafajiyo inaan weydiiyo dadka deegaanka ah oon garanayo dadki waan weydiiyey dadkuna waxay ii sheegeen etoobiyaanku ayagu in u haystaanba waddankaba inay wax ku leeyihiin ama aan laga xiginba mideeda kaleeto waxaa saamaysay etoobiya abiy axmed markii uu yiri axadda iyo sabtiga baan rabaa inay muqdisho ka soo xamaalataan ood soo laabataan waxay dhaga qaadeen etoobiyaanku in soomaaliya ay tahay meel etoobiya aan cid ka xigta ayna jirin oo soomaalida sida ay xorta ugu yihiin ka darna xor ugu yihiin lanna soomaaliya qabiil ahaan ayaa haddii ay tagaan qabiilku goolowsa degi jirin haddii uu tago dadku xoogaa masaafir bay ku noqdaan laakiin etoobiyaanku masaafir maba ahanba sidoodaba meesha ay tagaan ganacsi ay ka bilaaban shaqay ka bilaabayaan ninka wax haystaana shaqa ganacsigu ka bilaabaya ninka aan wax haysanina shaqu ka bilaabaya shaqada wuxuu soo ag fadhiisaa ninka soomaaliga ah ninka soomaaliga hadduu yirahdo maanta waxaan ku shaqaynayaa toban doolar asagoo shan doolar baan ku shaqaynayaa waa filisi dadkii soomaalida ahaana waxay leeyihiin waxa dhiman baan rabnaa anagu laakiin soomaaliya lacagtaana ma gelaysaa shaqo kumaalimase ma gelayso dadka aad maqlayseen oo qabuuraha fagaya fuusooyinka kala baxaya birihii oo dhan baabi'iyo dhammeeyey meesha waxaa la dhihi karaa adabaalka la yidhaahdo cabdwaaq iyo dhulka ku hareereysan waa dhulkii laga difaaci jiray etoobiya waxaa yiilay taangiyada ku baaba meeshaa iyo birta culus oo tiilay wax la dhammayn karo ma ahayn maantana waxaa lagu leeyahay oo igu yiraahdeen dadkan waraystay lagama helo hal bir oo kushineeto kor loo qaado lagama helo waaga horeetana waxay ahaan jirtay maleeya xaryaha ciidamada ah maba la geli jirinba cabdwaaq oo keligeeda magaalada waxaa ku taalla afar xaro aa ku taalla afar xaro ayaa ku taalla afarta xaro ku tiile iska daayee ilaa iyo galnisoor bay daadsan yihiin ilaa galnisoor bay daadsan yihiin ciidamada xaryahoodu dhuusmareeb bay ku yaallaan beled weynay ku yaallaan gaalkacyay ku yaallaan ma fahamte dhulkaa oo dhan ay ku yaallaan way dhammeeyeen waa la xaalufay birti birta waa la dhoofin jiray iyaga qaadi jiray ururin jiray iyaga baa ururin jiray marka dambeetana markay soo dhaaftataa oo la waayo wax la qaado fuustooyinkii dadka lagu aasay oo qoryaha la dul saaray bay fageen ayadaa lala baxay inta aan ka ognahay annaga oo naloo sheegay marka soomaalidu soomaalidu wax dhow way aragtaa fogaan cabiro ma leh laakiin aragtidooda gaaban bay wax ku cabiraan dadkaanu haddii ragga mujaahi dadka mujaahidiinta ah ayaa waxay yidhaahdaan niyow barnaamijkaas xaaladda bal maxaa ka iman kara waxaan maxay noqon kartaa wax yidhaahdaa maba jiraan oo kaleete waa un mujaahidiinta iyagana shareecada ilaahay waafaqeen baa ilaahay ku waafajiy
waa tahay meelaha sida aadka u imaanayaan etoobiyaanka gobolada dhexe waxaa ka mid ah cadaado cabudwaaq iyo balanballe dhuusamareeb iyo guraceel marka siiba waxaa laleeyahy waxaa u badan dumar marka arrintan etoobiyaanka maxay kaga gol leeyihiin aan lisdhihi karaa
bismillaah sidaa wey horta dumarku wuu ku jiraa gaar uguma badna laakiin dumarku muuqashadooda ayaa badan waa muuqanaya dumarku bunaabeydii ka furteen magaalooyinka meelaha naaguhu ay jirkooda ku gadaan dhulka aad sheegaysa gaalka ay degan yihiin uga furan yihiin cadaado galnisoor meesha lee godin labe mareergur dhuusamareeb guriceel matabaan dhulkaasoo dhan bay ka furan yihin waxaan beledweyne dhulkaasoo dhan bay ka furan yihiin ma ahan wax magaalo ama laba magaalo ku kooban ma aha laakiin waa wax daduu tiro badan ay isticmaalaan waxaan etoobiyaankan soo qulqulaya yoolkooda fog muxuu yahay yoolkooda fog wuxuu yahay soomaaliya waa la qabsan doonaaye oo etoobiya qabsanaysee yaan aqoonteeda la waa jaajuus weeyaan waxaan naagtan waa jaajuus ninkuna waa jaajuus waxayna jaajuus yihiin dowladdooda waxayna jaajuusayaan ummadda soomaaliyeed dhulkooday doonayaan waa dal aqoon weeyaan waa g b s kioo la bedelay hay-adaha hay-adaha kristanka ah g b s isticmaali jireen meel kasta waxay ku xireen g b s sida la ogsoon yahay shabaab indha dheeray ku arkeen xarakadu waa la joojiyey marka la joojiyey haddeer haddaad g b s-ka tiraadid ceelkaas ceel hebel buu soo saaray laanno brogram horetaa ku jira g b s-yadood dadkaanuna waa g b s bili aadan hoo socda mid ogl waxay keeneen caqli aan lahayn laakiin mid caqli lehay keeneen dad caqli loo socda dadkaas soconaya min etoobiya dhulka ay soomaaliya ka haysato iyo dhulka hadda ay dhooban yihiin kulligood g b s waddo kasta way yaqaanaan way maraan dal aqoon weeye waddanka haddii lasoo weeraro oo gaalo soo duusho waxay u yihiin istikhbaaraadkii ayay ku talagaleen oo ay soo diyaarsanayeen weeyaan ha waa tahay marka dadkan soo qulqula etoobiyaanka ma ciidan baa oo mise waa dad caadi loo soo dirsada
ciidan weeyaan ciidan etoobiya sideedaba n nin iyo naag waa ciidan sidee la ogsoon yahay naagtan waa ciidan laakiin shacab bay sheeganaysaa shacabaanahayleedahay ninkuna waa ciidan shacabaanahayu leeyahy waxaan ogsoonnahay oo annagoo soo joognay midowda maxkamadaha xilligiisii markii ay amxaaradu ku soo duusho waddanka wixii ka horreeyey dad xaar ismariya oo bahalkii dhihi jiray aada la yaabiso tuugsada baa joogi jira dhulkan gobollada dhexe markay joogi jireenna dadkii ayagoo genaraal ah korneyl ah bay la yimaadeen etoobiyaankii ciidanka ahaa ciidan weeyaan dadkaanu etoobiyan waxaan ciidanayna kama yimaadaan etoobiyana waxaan ciidanayna kama yimaadaan qofkii u haysta qofkii u haysta inay waxaan ciidanayna ka yimaadaanna inta i maqlaysa waxaan u sheegayaa inaan waxaan ciidanayna aysan ka imaanin meesha waa ciidan dadkaasu waa jawaajiis waxayna ugu talagaleen meesha hay-aduhu ay sirdoonka ahaayeen inaa iyagu sirdoon noqdaan waa sirdoon marka ummadda soomaaliyed waxaan dhihin lahaa dadka imaqlaya ama imaqli doona waxaan dhihin lahaa war isku tashada oo ka tashada dadkan waxay jaajuusayaan naftiinna iyo maalkiinna iyo ehelkiinna iyo diintiinna weeyaan waxaan dhihin lahaa marka inay dadku diyaargaroobaan oo tanabahaan oo baraarugaan oy ku baraarugaan dadkan iskama socdaane dan bay leeyihiin danta ay leeyihin waxa yoolkooda ay xaqiijinayaan intaasaan dhihin lahaa waayahay ugu dambeyn etoobiyaankan iska soo qulqulayo iyo maamul goboleedyada qaar ay tegayaan koley wax kama qaban karaanoo shisheeyaha dhise etoobiyaankana waa qeybay ka yihiin dadka dhistay maamul goboleedyada marka khatartan soomaalida markaa joogto meelahaasi sidee uga hortegi karaan waxay uga hortegi karaan sadar muuqdaa su-aal ka dhan baa layidhi waxay uga hortegi karaan iyaga oo dantooda garta oo fiiriya waagu inuu beryayo isu sheega leanna somalia wax ku mahmaadaa waagu inuu baryay ninkii og baa saxaarada iska fogeeyaan etoobiya cadow soo jiranow maamul goboleedyada la sheegayaana waa nayuu booliskii oo la soo fogeeyey kiilka shanaad laga soo fogeeyey kiilkii lixaad weeye nimanka galmudug puntland somalilan meesha la yiraahdo yurshabeelle sida baalkii dhihi jiroo kaleeto koonfur galbeed sida jubbaland banaadirland waxoo dhan laanlaane kulligood waxay mutaabac u yihiin etoobiya etoobiyana laga wareystaa oo adduunka gaalado ka wareysta gaalada waaweyn iyaga ay ka wareystaan kulligoodna waa dabaqoodhe waa diyuusub waa baalka dhihi jira diyuusiin weeyaan diinta kirishtankay u adeegaan wax muslim u adeegaan lama ah qaab kasta oo iskaga dhicin karaan ha iskaga dhiciyeen waxaan leeyahay kii habeenkii tooreeyen kara ha tooreeyeyo kii xabad ku dhifan kara inta yirahdo ii shaqee ha dilo kii naag xuna macsilay u timaado arka meelay ku dhuqdhuq leedahay shan ha ku dhifto isagona ama toore ha geliyo waxaan leeyahay haddii aan lala diririn kaa tegmee laannahu walaalkii abu subayr raxmatullahi aley raxmat waasica gabaykiisa waxaa ka mid ahaa gacmo hoorsi kaagama tagaan kumana guuraane geesayba yeeshaan haddaan waranku geerinayn garta ay dhagaystaan waa gumco rasaaseed geesiyaasha towxiidkabaa guulla garansiiy marka waxaan dhihin lahaa inay fahmaan dadku meesha laga soo gelayo iyo meesha nabarku looga dhifanayo inay fahmaan laano annaga mujaahidiinta haddii ilaahay idmo waa niman diyaarsan oo u diyaarsan gaale si u dili lahaayeen gaalehe si u dili lahayen ummadda muslimiintan iyo dalkan iyo diintiisna uga xoreyn lahaayeen laakiin ninka maanta jiifoo saa u jiifa uu dul taagan yahay maanta dambeeto ciidankiibaa u imaanaya waa la dilaya hadda sida oo kaleeto kiilka shanaad oo kaleeto waxay yirahdeen hadda ha laga baxay yirahdeen jigjiga ha laga baxay yirahdeen wax haba yaraatee lagu arki karo soomaaliya ma jiraan waxaana lagu wareejiyey ciidanka etoobiya iyo shacabkooda ayaa lagu wareejiyey intaasuna waxay tahay waa dalqabsi weeyaan gumaysigii waa la ballaariya hadda waxmagaratada waxmagaratada gurguurtee iyo adbaacdiisuna waxay leeyihiin oo laga maqlayay oo dadku ay dhaga qaadeen hadday wax maqlayaan weeyaan dhoohane inaad noqoto lama rabo hurdaya waxaa la rabaa inaad tanaabahdidaa la doonaya oo aad tiraadid war dadkanu maxay yihiin dadka musliminka oo idhagaysanayo soomaaliyeed inta aan dabaqoodhigay dayuus baraha iyo aan ahayn iyo nimankaas naya booliska ah iyo odayaashooda waxaan dhihi lahaa dadka kaleeto intaan laydin qabsanin oo aan caloosha laydinkaga fadhiisan firiq firiqeeyo iska celiya oo waxaad iskaga celi kartaan iskaga celiyaan dhihin lahaa war dheeran intaa ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan munaasabad ka dhacday degmada buqa qableh ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa shan iyo labaatan motor lagu guddoonsiiyey beeraleyda wilaayada islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana matooradan loogu talagalay dadka beeraleyda ah kuwaas oo wax ku tabca dhulka ka fog webiga islamarkaana tacabka beerahooda u adeegsada ceelala gacmaha ay ku qoteen munaasabadan ayaa waxaa ka mid ahaa dadka ka soo qaybgalay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan odayaasha dhaqanka iyo beeraleyda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay ogaaska guud ee beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi waxaana uu si weyn u bagaadiyey deeqdan matorada ah ee la siiyey beeraleyda wilaayada islaamiga hiiraan iyo shabeellada dhexe بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب هذا الشكل أولا مهد أن بالله إلى ما منا أن لهين بعد الحمد لله تبارك وتعالى أنا مهد أننا حركة المجاهدين أدوية شيخنا أبو بعيد خاصة الولاية الإسلامية هيران لما أنت أنجونا حفلة ما ركتي ضدك تعب شذا بيرها الليلة الدقيق ذا لوجو تريقلي لما تهرضة يجينا وأنا مهد أننا شيخنا شيخ ولد أول مهان يوقف سنها بيرها labada wilaayo xeebada dhexe hiiraan sina u mahadcelinaynaa taa kadib maanta waxaa farxadno ah maaragta in dadkeenna horumarkooda in laga shaqeeyo iyadoo maanta dagaal badan uu jiro xabad ay jirto maaragta cadowga usug tafixayta in khayraadka ummadda iyo oo tacdiliyo oo maaragtay madhaliis ka dhigo waxqabadkooda iyo xogtooda iyo haddana maanta in xarka solmuyad inay u istaagto dadkii beeraha lahaa ee maaragtay kor iyo hoos waqti walba u taagna inay wax soo saartaan iyadoo duruuf adag jirto maanta iyagana inay dadaal iyo juhdi ay bixiyaan dadaalkaas iyo juhdigaas ay bixinayaanna maaragta ay ku kaalmayso istaagtay inaan mahad celinaa waxaan gadaasheena ka muuqdo ee matoorada ah ee roor labaatanka ah waxaa looga tirigalay ma ahan in dadka dhan laga simi karo laakiin waa in dadka lagu booriyo ama taxriid looga sameeyo in shaqada ay haayeen ama un bilowga iyo wilaayadu waxay aragtay in maanta dadkii intaana looga dabageeyo la yidhaahdo dadaala la yidhaahdo waxaan leenahay sida wilaayada idin garatay xarasha mujaadiin khayraadkaas iyo wanaagaas idin soo dhiibtay waxaa laidinka doonaya insha allah inaad laba laabtaan shaqadii aad hayseen shari waxaad u hayseen aad shaqada u qabanayseen waa naftiinna iyo dadkiinna maantana mas-uuliyad kale ayaa laidin saaray iyadoo maaragta xarbi iyo dagaal oo jira maanta iyo haddana maanta laidin keena deeqdan matoorada ah marka insha allah taala inaad ka faa'iidaysataan oo dadaalka aad laba laabtaan oo juhdi aad ku bixisaan insha allahu tacaala oo baahidii taagneed marka khaasatan hadda dalaga laga soo saaro oo misige iyo geley muhiimadda waxay tahay in qudaartii iyo barnaamijkii la helo insha allahu tacaala qadidaas iyada insha allah taala in dadkiina iyo deegaanadiin aad ka baahi tartaan aad kula dardaarmaynaa nin walbana waxaa la siiyey maanta ilaahay tabaaraka wataala kuu nasiibay nasiib aad adiga hesho waay marka ilaahayna wuu ku fiirinayaa islaamkii shari waxaan ideeqdii keenay iyo bulshadana way ku eegeysaa insha allahu tacala waxaan dhihi lahaa marka iyo dayacmin ummadda muslimka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa maanta ummadihii lagu soo duulo cadowga ahaa waxay u istaageen in maaragta dalkeena ay baabi'iyaano khudaartii iyo dibadda ka keenaan walaalaha mujaahidiinta maanta iyagoo tabartooda iyo la ogyahay iyo cadowga intuu la ogyahayna dadkooda in maanta wax soo saarkooda ay ku dhiirigeliyaan ayay u taagan yihiin insha allahu tacala marka waxaan dhihi lahaa qadiyadaas iyada ee ummadda soomaaliyeed farqigaas maanta la kala taagan yahay iyo jawiga meesha meesha kaliya qofna wuu dareemi karaa marka insha allahu tacaala walaalahaas mujaahidiinta ilahay tabaraka wataala barakeeyo waxay ay dhiibeen ilahay tabaaraka watacaala ummadooda kuwii ku nacfi allah uga dhigo madaxdana ilahay tabaaraka wataala hanoo xifido dadkan waxaa la siiyeen insha allah taala kuwa ku barakoobo ee khayr iyo wanaagkeena allah ka dhigo annaga ka dhaqan ahaana waxaan leenahay insha allah tacaala waa ku faraxsannahay waana soo dhaweynaa insha allahu tacaala wax badanna waa rajaynayna insha allah ilahay hanoo saqiilo jazaakum allahu khayran mar labaad iyo mar saddexaad waliga islaamiga hiiraan degmooyinka iyo walaalka u qaybsanaha beeraha ee shabeellada dhexe iyo hiiraan waa u mahadcelinaynaa walaalaha islaamkiisoo kale waa u mahadcelinaynaa ilahayna tabaaraka wataala khayr hana siiyo hada bilah tawfiq assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaa sidoo kale markan la soo dhoweeyey nabadoon maxamed sheekh yuusuf kaas oo ku hadlayay afka golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah waxaana uu talooyin gaar ah siiyey beeraleyda la guddoonsiiyey deeqdan matorada ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اولا الله سبحانه وتعالى ayaanu mahadcelinayna naga dhiga muslimiin nimcooyinkan faraha badan le ay ka mid tahay deeqdan walaalaha ay bixinayeen oo la siinayo walaalaha kale ee muslimiinta ah allahaas ayaan in badan u mahad celinaynaa bacda xamdulilaahi subxaana wa tacaala waxaan halkan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin wakhaasatan walaayada islaamiga hiiraan amiirkeeda horkacay sheekh guuleed maanta munaasabad aan joogno deeqdan aad arkaysaan shan iyo labaatankan motoor oo tubooyinkiisa uu qalabkoodu dhan yahay muslimiinta ducafada ah ku wareejinayo musuq maasuqlaan nin jeclaysilaan kana ixigii kana maxaa layidhaha saaxiibna ayn ahayn raggii muxaafadaadka laga keenay uu dadkii ducafada ahaa xuquuqdii ilaahay subxaanahu watacaala ugu soo dhiibay waaliga si uu maxaa layidhaha hufun u gudanayo isagana waa mahad celinaynaa taasna waxay kutusaysaa cid kasta ma laga helo waa calaamo u khaasa muslimiinta nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh waxau leeyahay hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadka ducafada ah ee saanoo koolo deeqda la gaarsiinayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala noogu gargaaray nabulahi maxamed noo sheegay salawatullahi wasalaamu caleyhi roobka daahay musiibooyinka cudurrada dhammaan waxaa la ilaahay noogu dafcinayaa dadkaan ducafada ah ee aan gadan karin motoorada dhaqaale aan haysanin haddana beerihii iyo ceelka haysto oo u baahan kaalmo yar in jag la siiyo waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala bedelkooda oo khayr qaba allaha siiyo guud ahaan muslimiinta intaa kadib walaalayaal waxaan rabaa kelmad yar inaan kula dardaarmo ragga walaalaha ah ee ilaahay maanta u nasiibay in deeqdan ay kala waraagaan walaayada islaamiga hiiraan walaalayaal wax soo saarka ha la kordhiyo walaayaadka maanta waxay marayaan tartan oo khayraadka lagu tartamaayo wax soo saarka ceelasha waa la arkay caafimaad hadday tahay dhulka bacrimatiisa hadday tahay dhul dhowr qarni la tabcayay iyo dhul cusub isku mid ma noqonayaan wax soo saarkaas marka waxaan idinkula dardaarmaynaa in la kordhiyo maanta walaayaadka waxay marayaan walaaya kastana isku filan tahay xoolihii yaa la tiyeeyey caafimaadkooda iyo maxaa la yidhahdaa daaqooda iyo wax kasta shinnidii yaa la taabacay wax soo saar fara badana walaayaadka ay marayaan beerihii aa lagu diray waad arkaysaan ninkii webi haystay webi waa loo habeeyey keliyaalkii aa loo habeeyey biyihii aanfada ayaa laga xiray dhulkii kaloo ceelashii hadda sidaan loo tayaynayaa marka ummadda ilaahi subxaana wa tacaala ay ku xamdiso ku shukriyaan haddana dadaalka lala garab taagan yahay habeen iyo maalin ay gartaan oo hor u socdaan intaasna waxaan kula dardaarmaynaa ragga maanta ilaahay waafajiyey deeqdan yaro walaalahood ugu timid oo walaalkood walaayada islaamika iiraan sheekh guleed uu maanta ku wareejiyey in sidii ahayd iyo jidkii ay lahayd iyo munaasibkeeda la marsiiyo intaasaan ku dardaarmaynaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan wuxuuna waliga matooradan ku wareejiyey mas-uulka beeraha ee labada wilaayo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى وحان السجن مت وقوبتا أما كلنكا وكساب سيهي وحفلة ولاية إسلامية ku wareejinaysa matooro qismiga beeraha mas-uulka beeraha ugu mas-uulka xarasha almujaahidiin wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe iyo hiiraan tooradaas gadaashayda yaallo waa matooro loogu talagalay dadka danleyda ah ama dadka ku nool dhulka aan webiga marin ceelashana samaystay gacankuqodka ah in lagu tashjiiciyo lagu dhiirigeliyo loogu kaalmeeyo waa matoora ay ugu talagashay xarasha almujaahidiin wilaayadana ay wakiil ugu tahay in ay ku wareejiso u qaybsanaha beeraha wilaayaadka aan horey u xusay walaalka shiine iyo ragga garbihiisa ah matooradaas marka dadka loogu talagalay waa shan iyo labaatan matoor wax dhinacyadooda yaalla waa tuubooyinkoodii sida idiin muuqataa waxay ku jiraan baakadkii lagu soo gaday bay ku jiraan waa matoorada loo isticmaalo waraabinta beeraha dadka loogu talagalay ma aha dadka webiga jooga waa dadka samaystay ceelasha gacanqodka ah dhulbeereedna meesha ka samaystay in badan oo faa'iide ana waa laga helay ayada oo la dhiirigelinaya dadkaas ayadoo ay ujeeddada tahay wixii u dhexeeyey dadka muslimiinta ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi allah subxaanahu wa tacaala addoonka wuxuu yahay kaalmadiisa ilaahay baa u kaalmaynaya ilaahay baa u garab noqonaya ilaahay baa u nusraynaya intuu addoonka yahay asaguna mid u kaalmaynaya walaalkiisa muslimka ah ayada oo la fartoomaya xadiiskaas ayaa dadka wilaayaadka xarshalmujaahidiin ugu talagashay una soo marisay wilaayada islaamiga hiiraan in matooradaas lagu wareejiyey dadka mudan oo khaasatan dadka aan horey u xusnay maceelasha iyo beeraha isku garab leh faa'iidada ay leeyihiinna waa la arkay ilaa maanta waxaan maraynaa in wilaayada dhexdeeda dhul aan dhulbeereed xitaa rasmi ahayn in inta qudaar laga safriyo la aadinayo muqdisho ama xamar la geynayo ama beled weyne la geynayo waa aragnay indheheenaan saarnay waxa aan warkayga ku gebagabaynaya marka waxaa weeye walaalaha ama mas-uulka maktabka beeraha inuu igala wareego qalabkaa meesha yaallo jihadii mudnayd iyo dadkii u ahalka ahaa iyo qof beer iyo ceel leh ee ujeeddadiisana ay tahay inuu wax soo saarto asaga ku noolaado dadka walaalihii muslimiinta uu ku anfaco dadka noocaasa in ay gaarsiiyaan oo ay ku simaan inta aan rabo waa intaas Ee, waxaa xusid mudan runtii qalabkaa meesha yaallo maanta ma lihin hay-ad fulaan baa keentay hay-ad heblaayo la yidhaahdo ma keenin jamciyad heblaayo la yidhaahdo ma keenin qalabkaas waxaa keena dadka muslimiinta ah mujaahidiintaas dagaalamayo gacanna seefta ku wado gacanna kitaabka ku wado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddii hidaaye iyo khayr iyo dacwo ugu yeerayo xagga kalena dadka muslimiinta ah in masaalixdoodii dunyawiga ahayd loo qabto si ay ugu kaaftoomaan cadowgooda oo aysan muxuuha marna u rajaynin si ayaga isugu filnaadaan si ay u soo saartaan dhulkooda dheefta ku jirta ayaa loogu talagalay ayagana waxaan leeyahay markii ay idin gaarto oo walaalihiin waxa ay idinku wareejinaan ama qalabkaa meesha yaallo oo laydinkugu talagalo idin soo gaaro sida ugu qiimaha badan u guta ammaanadaas qof walba wilaayadu waxay isku dayi doontaa insha allah in lagu booqdo beertiisa waxaana rajaynaynaa in adinkana ku kaaftoontaan dadka walaayihiinna wax ugu tartaan waxaan leeyahay marka eh, injineer sheene waxaan rabaa inaad igala wareegto qalabkaa meesha yaalla insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin jazakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillahi towfiiq waxaa isna markiisa hadlay oo matooradaana ka guddoomay waaliga wilaayada islaamiga ah hiiraan mas-uulka beeraha ee wilaayada hiiraan iyo shabeellada dhexe kaas oo ballan qaaday in matooradan ay gaarsiin doonaan beeralayda loogu talagalay بسم الله الحمد لله لنستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله ayaa ku mahadsan subxaanaه watacaala isugu keenkeena halkan oo aan ku gudoonnay uu gudoonnay wilaayada islaamiga hiiraan mas-uulkeeda ama waaligeeda sheekh guuleed abunabxaan allaha xafido ee uuna soo gaarsiiyey shan iyo labaatan matoor oo gadaasheena taalla looguna talagalay dadka halkan jooga oo beeralayda yaryar tugtugatada aan dhahno oo aan webiga wax ka soo saaran ceelasha yaryar oo gacanta lagu qoday ee tubooyinkoodii waa kuwaan matoor walba wuxuu leeyahay tubooyinka halkan ku jira shan iyo toban mitir oo ka mida oo barna ceelka loo deynayo barna bannaanka biyaha u saari doona hadduu alla idmo waxaan uga mahad celinaynaa bacdallaahi wilaayada islaamiga oo waaligeeda oo horkacayo iyo xarakatu shabaabulmujaahidiin qalabkan ku kaalmaysay beeralayda taagta daran ee oo togtogatada ah oo aan haysan biyo een, macnaha webiya oo een, ay kasbadeen inay ceelal qotaan ceelashaasna matooradii lagu saacidi lahaa waa kuwaan lagu dhiirigelinayay ilaah ayaa ku mahadsan Ee, waxaan u dardaarmaynaa marka dadka waaba lagu wareeji doonaa hadduu alla idmo inay ku manaafacaadaan iyadoo si joogto ahna loola socon doono Ee, waxqabadkooda iyo waxsoo saarkooda horena loo tijaabiyey sida walaalku u sheegay oo basal iyo qudaar iyo dalagyo kala duwan ay soo saareen dhowrkii sanoo hadda ugu dambeeyey si ashkaas oo ayagu iskooda ay macnaha matooradooda iyo ceelashooda iyo ay sumaalgeliyeen Ee, xarakadu waxay ogaatay marka baahida jirta iyo dhibaatada ka haysata dadyoga qaar ma kaafiso mana aha runtii hadda markii ugu horeysay oo matoor halkaa la keeno mana naqan doonto ilaahay idankii markii ugu dambaysa waxaan rajaynaynaa mar kale iyo mar sii kaleba inay matoorana noo imaan doonaan waxqabadkuna een uu sii hormari doono insha allah intaas ayaan ku gaabinaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa iyagana markooda munaasabadda ka hadlay beeralayda wilaayada islaamiga hiiraan ee la guddoonsiiyey deeqdan matoorada ah بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أيام مهدسن محايلة إن شاء الله تعالى نقد ضد إسلام وحكى له مهدسن حرقة المجاهدين الشباب أيام مهدسن نقود ديقضي ديقضا متورطة نقود ديقضي ضد إن ضن يرتاح إذا درتت ولا قبل أيام مهدسن نقول سوري جسي سي ترتيب حقر لعان oo ah kan aan jeclahay iyo kan ma jecli aan ahayn cadaaladnimo noogu wareejisa ayaa mahadsan anigoo ah saalax siciid cabdiyow Ee, insha allahu tacaala aanoo ka socda deegaanka ceelow oo maxaa yeelay ee, qubixaas iyo dhiriyow iyo meesha la yidhaha baarooble anoo ka socdo waxaan ku mahad celinaynaa dhammaan ragga ila socday anigaba walaayada intaa darteed nin walba beertiisa ayaa gacantiisa ceel ugu qotay insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan dadaalno annagana aan ku noolaan aan ku noolaanno ummadda dhinacyadayna oo diriskayna ay nagu noolaadaan kii naga gatay iyo kii aan fii sabiililaahi dhacdhac naga helaba insha allahu tacaala warkayga intaasaan ku gabagabaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhul biyood waayo ceel haddii laga qodo biyo waa laga helaa laakiin dhul beereed ma aha waa godgod insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa qudaarta meel aan ka doonan sanadkan kadib inaan ka doonanin dadkan haddaan shan qof oo beeroley aan soconnaa maalinkii oo ceelkaas aniga naftayda aan ceelashaas aan qodayn matooraa lidinsiina ma lahayn waa hamigayna ku qodna haddaanoo wax nala siina hamigayna koraan u qaadaynaa insha allahu tacaala ilaahay raalliinda iska noqda intaasaan ku dari lahay assalaamu calaykum magacaygu waa xasan cisaaq aadan cabdulle waxaana joogaa aan ku noolahay degmada buuqa qable waxaana la ii siiyey maanta motoor ay ila siisay walaayada oo aan saarayo ceel haddiis ilaahay ogolaado oo aan ku soo saarayo waxa normaal midkayga haddiis ilaahay ii ogolaado webi ma ah waa ceel ceelkaas oo aan motoorkaas ku uu intifaaci doono haddiis ilaahay yiraa intaas waaye muhiimadayda waxaana degmadayda buuqa qable waxaa mahadsan walaayada noogu yeertay oo na siisay motooradan anigoo nolol maalmeedka ayna ku raadsanayna walaayada ayaa mahadsan noogu yeertay oo na siisay anagu shirin kale ma bixin intaana waxaan leeyahay walaayada waxaan ceesh ugu raadsan doonaa haddiise rabbiga ogolaado ceelka aan qotay oo ku yaala beertayda ma aha webi ceel gacmeed waaya ceelkaasaan ugu xeeshi doona haddiis ilaahay yiraa intaa waa hadalkayga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa cali juqur calisow anigoo ka socda degmada ceel warre insha allahu tacaala meeshaa maanta waxaa lagu wareejiyey oo lii siiyey motoor alxamdulilah ilaahi subxaanahu watacaala ayaa mahadsan marka labaad walaayada ayaa mahadsan ugu wareejisay motoor aan kusoo saaranaya tacbasho inaan ku tacbado aan rabo ceel aan ka qodo beerteyda muskeeda aan kusoo saari rabo khudaar noocyaheeda kala duwan insha allahu tacaala walaayadaa mahadsan wabilahi towfiiq
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa dhallinyarada ku shaqaysata mootada labalugaaleyda ah ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxa ay dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan amare ay ku soo rogtay dowladda federaalka wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada ee dowladda federaalka ayaa waxa ay soo saartay amara ku wajahnaa dhallinyarada kaxaysa mootooyinka amaradaas oo lagu farayo in mootada labalugaaleyda ah aanu kaxayn karin qof aanan haysan ruqsad dowladnimo taas oo ay tahay in laga soo jarto wasaaradda iyadoo lacaga la dhiibayo waxaana maanta dhallinyarada ku shaqaysata mootada labalugaaleyda ah ee dibadbaxyo ka dhigeen magaalada muqdisho iyagoona si adag uga soo horjeestay amarka ka soo baxay wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada ee dowladda federaalka waxaa leey horta taasaa noo goysay waraaqdaasaa noo goysay oon konton doon naga qaada muddo sanadla'a mootadan anaga waxaa ka soo qaadanay shirkad oo aan ku wadna siddeed bilood siddeeddii bilood oo ku wadna bil xataa ma soconno waakana waa u jeedaa mootadan bilbisay laamiga saarantaa marka haddii nala dhahay haddeer saaka aan soo kacay hal doolar oon koorso ku wada aalaaluush la iga qaatay leesankii aawaa lay dhahay leesan ma weti ilaan xalale la soo dejiye ma ogtaa leesankeyga ani wakaas mid kalena dooni mayno hadda iyo mar labaad iyo mar saddexaad dooni mayno haddaan mootaaleynahay midkaasaa noo leesana hal sanaana noo jaran hal sana ka soko inaanan wax kala bixinaynin kun shilin maheenna xasan sheekhow anaga haddaan ummadda soomaaliyeedna dhallinyarta soomaaliyeed aan nahay oo mootaale ku shaqaysato ma rabno waxaas hana laga daayo dalka ka baxa haddaan nidheesina si toosan oo baxa noo dhaha ee laablaabkan aan noo soo maraysiin naga daayo nimayow eeseen nooga baxa dhaha dalka dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa buushashaan degannahay qaxootiyaan nahay mootadaas labalugaadleeda aan guri ka raadinaa ilmaha biil uma haysano maalintii lix doolar toddoba doolara iga soo gelayso ciyaalkaygaan ku biishtaa waxay tidhi leesin gooso mana awoodo awooddeedana ma lihi haddii shubkii leega laga wareegey oon shubi jiri shamiitadii lee laga wareegey anigoo ah nin soomaali ah waddankayga inaan ka shaqaysta rabo lee yidhi shubkii turkiyaa la keenay shubkii waa lagala wareegay lee yidhi baagamuudda aan ahay mootaan qabsadi mootadii aan laba xaaska biilaa siddeed doolaraan helaa leesin goosaa leele may qabataa anoo laba lugaalee wada siddeed doolar hele leesin goosa in la yidhaah leesin goosa haddii ay tiraahid waddanka ka bax waaye waddanka inaan ka baxo aan tahriibo aan badda galo aad iigu xujaynaysaa hayeena mana i qabato lacagtaas lay saaray leesinna ma i qabto leesinna meelaan ka bixiyo ma hayo labalugaaladaas ciyaalkaan ugu shaqaysanayna haddana lacagka keen alloora umateedkan kaa xiraa waa umateedkan kaa xiraana ma yeeli doonno mana yeelayno assalaamu calaykum waraxmatullah
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaana ku sii dhownahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka iyo xalqadeedii boqolaad oo aad aalaba ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaana inoo soo jeedinaya doctor qorax cabduqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor caawa xubinta caafimaadka waa xubintii boqolaad ahna tii ugu dambaysay ee wareegga labaad waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano hyber thyrodism calaamadihiisa waxyaabaha lagu baaro iyo talooyin bismi illaahi araxmaan araxiim hyber thyrodism sida magaca ka muuqato hyber waa wax xadkiisii dhaafay thyrodism macnaheedu ay tahay ee dhaca hormoonadii laga soo daynayay qanjirka ku yaala luqunta ama meeshan qurqurka hoostiisa ah ama booc wax soomaali u taqaano oo sida baalaydoo kale u samaysan oo dhinacna ay jatimadii dhinac bidix ay tahay yaa wuxuu soo daayaa hormoono loo yaqaana t three t four kuwa ayaga marka hadday yaraadaanna waan soo qaadana waxaa loo yaqaanaa hybo waa cudur hadday kordhaanna waxaa loo yaqaanaa caafimaad ahaan is a condition that occurs due to excessive production of thyroid hormone by thyroid gland waxyaalaha sababa marka haddii inta ugu caansan ka soo qaadano waxaa jiro gravis disease oo ah autoimmune disease ama difaaca jirka oo burburinaya qanjirka asaga ah waana midka ugu badan boqolkiiba konton ilaa sideetan oo ah hyperthyroidism cudurka asaga midka ugu badan waaye toxic thyroid adenoma way keentaa toxic multinodular goita way keentaa inflammation caabuq ku dhaca way keentaa oral consumption of excess daawadan loo qaato hyperthyroidism dil isku badiyo hayboda mid loo qaato dil isku badiyo way keentaa amyod some drugs eg amyodron way keentaa postpartum thyroiditis aa jirta naagaha waxaa jirta markay dhalaan kadib dumarka markay dhalaan kadib in lagu arko ayagana laakiin taa ayada daawo looga qaato ayada iska xalisa mata iidanka ilaahay stroma ovary waxaa la dhahaa idan way jirtaa way keentaa calaamadaha ugu caansan marka waxaa ka mid ah navanis qofkii oo neerfoosa oo kacsan ee anxiety walaac increase perspiration dhididka oo aad u badan heat intolerance qofka uu adkaysan waayo kulayl xataa haddii cimilada maanta qawada asaga uu gubanaya hyperactivity shaqadiisa iska badan palpitations wadna garaac hybridifications ama diarrhea musqushiisa oo badan enlargement of thyroid qanjirka oo weynaado weight loss miisaankiisoo dhuma exophthalmos especially graves disease duu jira waaye indhaha oo soo kuuskuusta ama bu'da oo bannaanka usoo baxdo indhaha qoo aad moodo qofka in sadaal laga soo riixayo oo kaleeto waa calaamada ugu caansan lagu yaqaano markii go-aan laga gaarayo ama la rabo in wax lagu baaro waxa lagu baaraa thyroid function test t s h baa ugu caansan oo la baaraa thyroid scan waa la saaraa thyroid stimulating antibody waa laga baaraa ayadana intaas ugu caansan daaweyntiisa waa pharmacotherapy oo daawo ishtaagtaa loo lahayo waaye waxaa kaloo jirta radio iodine one thirty one ayadana waa la isticmaalaa waa la siiyaa qofka iyo thyroid surgery oo ah ectomy in lagu sameeyo ama la saaro qanjirka thyroidkaba complication wuu leeyahay oo mahadho wuu reeba haddaan iska daaweynin oo loo yaqaano thyroid storm waa emergency condition taasoo keeni karto qofka inuu dhinto maadaama wadnaha ay daminayso dhacaanka hadduu ku bato wadnaha iyo khalkhal ku sameynaya arterial fibrillation arrhythmias wax badan uu keenaya kadibna qofku uu dhiman karaa preventionks waxaa ka mid ah in daawo aan lagu qorin inaad isticmaashid adoo ku dayanayo qof waa qalad waxaa kaloo ka mid ah cuntooyinka ay ku badan yihiin iodinta zaa'idka ah in idin la iska ilaalisho intaasaan kusoo gagabaynaa darsigeenaga maanta waana xalaqada ugu dambeysay wejiga labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag markanna waxaynu isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada xildhibaan horay uga soo mid noqday baarlamaanka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in colaad beeleedyada ka socda hiiraan iyo shabeellada dhexe uu mas-uul ka yahay maamulka hirshabeelle cali saciid oo horay uga soo mid noqday baarlamaanka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in colaadda u dhexaysa qabaa'ilka walaalaha ah ee dega hiiraan iyo shabeellada dhexe ay kaalin weyn ku leeyihiin horinta colaadahaasi maamulka la baxay hirshabelle oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaawe hirshabelle waxaan dhihi karnaa waa meel caqabadeedu soo noqnoqotay runtii in badan oo ka midana aan xogogaal aan ahayn hirshabelle waxaan maraynaa ilaa dhowr teer may soo martay waqtiyadii u adkaayay ama u xasaasisanana waxaan dhihi karnaa waa waqtiyadan runtii dagaalada yacni mar walba soo noqdo waxbaa sababo awalan waxaan dhihi karnaa waxa sababaya ee ugu weyn waxay tahan hoggaanka meesha ka jiro oon ahayn hoggaan mas-uuliyad u bisil waxa ugu badan oo keenayana in mataqaana mar walba ay dadkiina isdilaan horumar la-aana dhacdo waa caqabadda ugu weyn ah in yacni aan qofkii mas-uuliyadda eelku ahayn aan loo dhiibin runtii waana wax aan ka xunnaa balse keliya uu isagu mataqaana damaciisa noqday inuu ummaddani isku laayo waxa meeshaas resource ee kasoo baxan isaga uu iska qaato jeebka gashto dadkina mataqaana waxba aan lagula soo noqonin waxyaabaha yacni aad dhibaatada u ah hirshabelle ku dhacday ayaan dara ah inkastoo aan ognahay oo hirshabelle markii dheer ay yacni gobol barwaaqo ah oo aan ognahay bad le yacni beer le xoola le wax walba le dhul istiraatiiji ah laakiin cid ka faa'iidaysata maanta ayna lahayn dadka hoggaanka looga dhigana ay noqdeen dadka aan aragno dhibaatada intaas la eg u sababtay marka waxa ugu weyn waa taasaan dhihi karnaa hoggaan xumo waay waxaan leeyahay mas-uulka ugu weyn mar walbaba waa macruuf waay mas-uulka ugu weyn ee hadda qaadanaya waa madaxweynaha talada markaas haya waana cali cali cabdullaahi xuseen guudlaaw ninka leh marka ma noqonin yacni nin u bisil dadkiisa inuu mataqaanaa ama nabadeeyo ama uu mataqaanaa waxa meesha bedera ku baxo bal aan ognahay iyadoo xiisadda intaas la elta jirto oo qabaailadii isdilayaan oo dhibkii cadala ka dhacay ilaa hadda aan si saxa loo xalin oo xal waafiya aan laga gaarin qabaa'ilada mataqaanaa qayb walba oo ka mid ay sidaas isu haystaan aan ognahay inuu intuu iska baxay nairobi iska aadiya hadda iyadoo xaalad xiisa oo weliba daran jirto oo weliba qabaa'iladii labadii gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe xiise ah ay maanta taagan tahay oo intuu iska baxay taasna waxaa sababaya inuusan mataqaanaa wax mas-uuliyada iska saarin wakhti la baxo ee dibad la aadaa ma aha wakhti dadkii oo ku abtirsanaya oo mas-uuliyadda u qaaday ee isdilayeena maalin kasta aan arkayna caqabada iyo dhibaatada taagan inuu intuu baxo oo nairobi iska tago oo dumaashaad iska aado oo wixii ummaddan mataqaanaa ama xaaladooda lagu badbaadi lahay ama dhismo loogu samayn lahay ama mataqaanaa waxaad aragtaa in hirshabeelle maanta iska daaya xataa mashquul yacni qof bini aadana ay gasha aynan lahayn oo dhibaatada intay isla eg tahay taagan tahay haddana mataqaanaa wixii soo baxay intuu jeebka kushtay oo intuu la baxay uu la aaday nairobi waa waxa aan aad uga xumaanay ee mataqaana qalbiguna qaadi waaye
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku idil yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh